أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida ay mujaahidiintu ula wareegeen deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan in ka badan boqol iyo konton ruux oo itoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen dadkaasi howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixisay khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo ka dhacay duleedka degmada afgooye wilaayada bakool ayaa dowla diiniah u soo gebagabaysay ardayda iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka oo cadowga allaha xoogga ku haysto horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ba'ay askarta hibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan haatanna war degdeg ah ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaay goor dhow la wareegeen gacan ku-haynta deegaanka gooba oo ah deegaan hoostaga degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan waxayna halkatahay baahisay sawirada mujaahidiinta oo ku sugan deegaanka goobo sawirada ay baahisay mu'asasada alkataab ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda gacanta uga haya deegaanka goobo iyo geesyada tawxiidka oo ku rondaynaya gudaha deegaankaasi deegaanka goobo oo ay mujaahidiintu la wareegeen ayaa qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jira degmada maxaas halka uu wabaxo oo hoos tagta degmada ceelbuur uu u jiro labaatan kilomitir goobo ayaa loo maraa dhowr tuulo oo maamul ahaan hoos taga degmada gurceel ee gobolka galgaduud kataabil akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo sida ay mujaahidiinta ula wareegeen deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
allah mahadi waxaa afka ciidda loo daray maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa oo iyaga oo isdaaxuurinaya duulaanka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada islaamiga hiiraan waxaana arrintan ay timid markii ciidamada towxiidka oo allah kaashanaya ay u babacdhigeen duulaankii murtadiinta oo iyagana garab ka helaya diyaaradaha saliibiyiinta ay ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka cadowga ay kusoo duuleen balse lagu dhiigbixiya waxaa ka mid a wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan bariga wilaayada halkaasoo la dhigay madaxyo badan oo isugu jiray saraakiil iyo askar murtadiin ah oo si kibir ah kusoo galay wilaayada deegaanada laga xoreeyey cadowga raayada towxiidkana dib looga taagay waxaa ka mid ah deegaanada ceelhareeri iyo ceel qooxle oo dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan taayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigay sida mujaahidiintu ay ula wareegeen deegaanada ceelhareeri iyo ceel qoxle waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhex mushaaxaya deegaanada aan soo xusnay haddii aan ku hormarno deegaanka ceelhareeri waxaa filimka ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex roondeynaya deegaanka iyadoo sidoo kale la arkaya ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagayo argada deegaanka iyo ceelbiyood halkaas ku yaalay شروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد dhanka deegaanka ceel qooxle waxaa la arkayaa inta filimka uu soconayo ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya deegaanka iyo sidoo kale raayada towxiidka oo laga taagaya bartamaha deegaanka واجتياح فيه نسمو في الطليع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة
filimkan ayaa ku dabafaelaya aflaam jihaadi ah oo dhowaanahan uu baahinaya kanaalka kataaib al ikhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigaya jabkii murtadiinta ku qabsaday duulaankii ay ku soo qaadeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanida waa xasaan in ka badan boqol iyo konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen dadkaasi tafaasiisha warkani waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi cali yare tahriibyaal etoobiyaan ah oo tiradoodu dhan tahay boqol konton iyo afar qof ayaa lagu soo waramayaa in doontii ay saarnaayeen ay kula degtayeen meel u dhow xeebaha dalka yemen sida ay shaacisay hay-adda socdaalka ee ururgaaleedka la baxay qaramada midoobe doontan oo subaxnimadii axadda ee shalay ku rogmatay gacanka cadmeed ee dhinaca gobolka abyan ayaa ilaa hadda la xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan lixdan iyo siddeed qof oo etoobiyaan ah halka toddobaatan iyo afar ruux oo kale weli aan la helin kuwaasoo loo badinayo in ay dhinteen cabdisataar isweef oo ah madaxa hay-adda socdaalka ee hoostagta ururgaaleedka qaramada midoobey ayaa warbaahinta u sheegay in meydadka konton iyo afar qof oo tahriibyaal ah ay ku soo caarideen xeebta degmada khanfar halka afar iyo toban kale meydadkooda la helay goor dambe kuwaas oo la dhigay qolka meydadka ee cisbitaalka zanjibar ee xarunta gobolka ebyan gaalkan ayaa dhanka kale xaqiijiyay in labaiyo toban qof oo keliya ay ka badbaadeen shilkaasi inta kale ee la leeyahayna loo badinayo inay geeriyoodeen iyadoo geesta kale war ka soo baxay maamulka gobolka ebyan lagu shaaciyey in la helay meydad fara badan oo daasan xeebta dheer ee ku teesan aagaasi shilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo boqolaal qof oo u badan tahriibyaal etoobiyaan ah ay beli lasoo dhaafay ku leedeen badweynta kadib markii ay duunyo ay saarnaayeen kula degeen biyaha u dhow xeebaha dalalka yemen iyo jabuuti howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka qarax la beegsaday ciidamada kufaarta etoobiya ee ku sugan magaalada baardheere ee gobolka gedo waxaana jira khasaa'ir gaaray cadowga allah sidoo kale wilaayada gedo waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada ceelwaaq dhanka kale wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen saldhigga kufaarta kenya ee deegaanka hoosingow oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka saliibiga ah uu kaga sugan yahay wilaayada jubbada hoose wilaayada shabeellada hoose ayaa ka warbixisay khasaaraha kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaasi sida uu warbixintan ku hayo walaalka marwaan maxamed xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ka dhaceen duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose ayaa waxaa dagaalladaasi ka warbixiyey waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed cabdibcabdiraxmaan ayaa xilli uu wareysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ka hadlay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga allah ku dhex maray duleedka afgooye dagaalada ka dhacay maalmahan deegaanada afgooye iyo hareeraheeda maalmahanba way socdeen wayna soo lalaabanayeen cadowgii ilaahi subxaana watacaala markii laga saaray deegaanadaasi laga xoreeyey gacanta mujaahidiinta ee soo gashay ayay waxay rabeen inay isku dayaan inay mugtahay amniga iyo shareecada islaamka deegaankaas lagu dhaqayo inay calqaladeeyaan duulaan ayay kusoo qaadeen haddee insha allahu tacaala dagaalo badan ayaa ka dhacay deegaankaasi cadowgana khasaa'ir fara badan ayaa ku gaaray meelo badanoo ka dhacay oo cadowga lagu beegsaday waxa weyaan waan insha allahu tacala mujaahidiintani way hor fadhiyaan si mugtahay deegaankaas mugtahay shareecada islaamkana ee loogu dhaqi lahaa cadowgana loogu difaaca ummadda soomaaliyeed ayay waxaweyaan mujaahidiinta waxaweyaan markasta waxaweyaan ugu jiraan ilahi subxana wataala ha barakeeyo marka deegaanka dagaaladaas ayaa soo noqday oo ka dhacay cadowgana khasaa'ir fara badan ayaa loogu gaarsiiyey sidoo kale sheekh cabdisamed ayaa carabaabay khasaaraha baaxadda leh ee kufaarta uganda iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday wilaayada shabeellaha hoose jasaak allahu khayran dagaalada kulley dee cadowga ilahi subana watacaala lagu hortaagnaa cadowga khasaa'ir fara badan ayaa ka soo gaaray cadowgaas kulley waxay ka koobnaayeen gaalo asal ah oo yugandheys ah oo mugta nagu soo duulay iyo kuwa u ah caratuur ah oo soomaali ah ilahi subana watacaala ku hamahadsan khasaa'ir fara badan ayaa gaaray hadda inta la xusi karo waxaa ka mid ah dhaawacooda iyo dhimashadooda markii laisku daro boqol kor ayay u dhaafaysaa murtadiinta iyo yugandhayska intaba gawaari fara badanna waa laga gubay kamaa-in fara badan oo deegaankaas ka dhacayo cadowga iyagoo ma- meelaha mugta sayda u maraysa lagu beegsado khasaa'ir fadma lagu gaarsiina waa jiraan waa maalmihii ugu dambeeyey dagaaladii dhacayay khasaa'irkaas ku gaari khaas- gaar ahaan labadii maalmood hadda ugu dambeysay dagaaladii dhacayay ilaa iyo boqol kor ay u dhaafayaan dhaawacooda iyo dhimashadooda ee ku gaaraya cadowga ilaahi subxaana tacaala ku mahadsan gaadiid fara badan oo mugtahay shan gaari laga xusi karo oo kuwa gaashaaman ah ayaa halkaa looga gubay ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa qabaa'ilka muslimiinta ah ee ku dhaqan shabeellaha hoose uga mahad celiyey garab istaagooda mujaahidiinta isagoo sidoo kale u dardaarmay qabaa'ilka degan gobolka shabeellada hoose jazaakum allahu khayran garab istaagga aa muujiseen ilaahi subxaana tacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro juhdiga aa bixinaysaan xoolihiina alla garab taagantihiin mujaahidiinta walaalihiina ah cirdigiina iyo sharafkiina difaacay ilaahi subxaana tacaala bedel khayr qaba alla idin siiyo sabra oo dulqaata cadowgaani idin dhibay ee deegaanada mugtahay idinku dhibay amnigiina ciriiri geliyey waa bixi doonaan insha allahu tacaala wayna xoroobi doonaan ee deegaanada hadda ay ku harsan yihiin way ka xoroobi doonaan hadda insha allahu tacaala way bixi doonaan cadowgan waxaa weyaan darisna lama aha wax naga dhexeeya ma lah waxaa naga dhexeeya keliya xabad unbaa naga dhexeysa waa cadow ilahi subana taala noo sheegay in allaha caduwun lilkaafiriina gaalada ilahi subana taala cadow yihi anagana cadow aan ku nahay marka jazaakum allahu khayran sabra sa- la sabartama cadowga wiilashiina waxa weyaan iyo mogtahay u hura inay diinta ilahi subana tacaala ay difaacaan idinkana waxa weyaan hadaalina insha allah taala sabra hadalka sheekh cabdisamad abucabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku jabeen islamarkaana dhigba xooggan lagu gaarsiiyey dagaallo qaraar oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayada shabeellaha hoose mahadsanid marwaan wilaayada islaamiga boqol ayaa dowladdiini ah usoo gebagabaysay ardayda iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka uu cadowga allaha xoogga ku haysto mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala mayninka tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee maysinka sugunaliyaa dayasho wanaagsan uswatun xasana aayad qur-aan ma waa qayb ka mid a dadaalka uu wado maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool oo ku aadan ka hortagga duulaan maskaxeedka gaalada ay kusoo qaadeen dalkeenna muslimka ee soomaaliya isagoo ka duulaya arrimahaas iyo kuwo kale ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxa uu dowro sharci u qabtay ilaa lixdan ka mid a ardayda u dhalatay degmada tieglow ee fasax ahaan ku jooga degmada kuwaasoo ka mid a ardayda wax ka dhigta magaalooyinka cadowga uu xoogga ku haysto ardaydan dowrada loo qabtay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho baydhabo beledweyne iyo xudur waxayna dhigtaan jaamacaadka iyo iskuulaadka nidaamiga ee ku yaala magaalooyinka aan soo xusnay dowradan waxaa loogu magacdaray allaha u naxariistay shiiqii caalimka ahaa ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan waxayna socotay muddo afar maalin ah iyagoona ardayda ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah mudiirka dowrada ayaa faahfaahin ka bixiyay duruusta ardayda ay qaateen muddadii dowrada ay u socotay maadada koowaad may bahay tahay qur-aanka akhrintiis iyo faa'iidadiis iyo yalla ku saxaay maadada lamaad may bahay tahay xaqu nabiyi cala alumma xaqa nabaga kileeya ummadda qodobka saddexaad ama maadada saddexaad may bahay tahay man naxnu wamaadaa nuriid maadada afaraad may bahay tahay ghazwu lfikri may kale ku mid ahay dowru shabaab may kale ku mid ahay tadwiiru daati ishormarin kanka damboy may bahaayay muqaaranatu bayna abnaa'i lmuslimiin iyo wabnaa'i lkufaar qaar ka mid a ardayda dowrada loo soo xiray oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay duruusta ay qaateen iyo waxyaabaha ay faa'iidaysteen waxyaabaha un dowladda una ka baranay wayba haytay mawaadooyinkuna ka baranay xaqu nabiy cala alcumma nabi sala allahu alay salam xaq uusa kalaahay ummadda wali un ilaahay subxaana wa tacaala u nabi sal salam dhahal ahaan unin ku tabay unuuna ka dhagana sunnadiisu sayaada atle una ka qaadan wanalunku bedel Eh, tan kale way bahatay man naxnu wamaada nuriidu una ay ana walana fadaanana ma eta markii dib annagana aqraadii oo ujeedooyinka dib annagana way baha ku hadalnaye gaayada iyo hadafka ku hadalnay markii una gaayada una galna wayba nahneeraya in ilaahay subxaanahu wa tacaala la raaligeliyo iyadoo laka xaqiijiyow kelimadiis tawxiidka laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah dowladan oo la maqbati sheekh nuur macalin cabdiraxmaan maynin socotay normaalan su-aalo badan oo un maankan ku guuray wayninka sharaxay iyad iyad aan ku faa'idnay kolley aan may aaminsanaa qofkii aqli leh nin walbadan ku faa'iidi ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey ahdaafta loo qabtay dowladan isagoona la dardaarmay ardayda dhanka kalena soo xiray munaasabadii halkaa ka socotay ahdaafta dowladu longobodaay may haytahen kow walaalaha maadaama kokooyan meel cadow haysada oo munkaraad iyo fisq iyo bilaayo badan iyo bee'i kaliyata bee'i cusubna kooyan oo bee'i islaami ah sharaa islaam laka maamulow iyo kooyan bal kolle insha allahu in towjiihaad la siiyo war hadda la giibsada intaasa haytay jazaakum allahu khayran maynin ballan aha marka ku dhaqanka shariicada islaamka iyo shileelis halka jar intaas loo golaanay khayri walkal halka jare kitaabka allah subxaanahu watacaala iyo halka jara maywaali ilaahay koonkuun si abuuri maslaxadiisu si gordo dowladii haniin socotay sideed maalmood inta haniinka gebagabaysanta jazaakum allahu khayra jazaa araggeen dhaha ilaahay kawaala isagana kolley billaha daroogdan faa'iidaysadaa marka may wa tadwiiru daadna ka jartay duruusta ha qaadataan isdhisaa baaraka allahu fiikum wasala allah wasalam calaa nabiyina muxamedin wala alihi saxbi wasalam waa sanadkii afraad oo dowlo noocan oo kale ah loo qabanaya ardayda iskuulaadka iyo jaamacaadka ka dhigta magaalooyinka cadowga uu xoogga ku haysto kuwaasoo fasaxaan u yimid degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona maktabka uu horay saddex sano sidan oo kale dowlo noocan oo kale ugu qabtay ardayda taas oo keentay in arday badan ay fahmaan halka duulaanka uu ka socdo ilaahay subxaana wa tacaala nabig sal salam dhahal ahaan ninku tabi inuunaka dhagana sunnadiisu siyaada atleunaka qaadan waa nununka bedel horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada ufurow ee wilaayada islaamiga baay bashiir muxidiin ow ayman ayaa warbixinta warkan ka diyaariyey degmada ufurow xirfadleyda waa koox ama fariiq bulshada ka mid ah qiimo gaar ahna xambaarsan maadaama ay yihiin kuwa dhididkooda maala kuna tiirsan dheef ay gacmahooda ku kasbadeen waa bulsho u taagan halgan nololeed oo xalaal ah iyagoo aanan raadin hunguri sahlan balse ku qanacsan waxay si sharafle ku heleen dadaalkooda iyo adkaysigooda ayaa ka dhigay lafdhabarta nolosha bulshada kana soocay dadka intooda kale islaamku wuxuu dhankiisa si weyn u ammaanay shaqada gacanta waxaana u arkaa mid sharaf leh oo lagu kasbado ajar karaamo adduun iyo mid aakhiro waxaa jira tusaalayaal cadcad oo muujinaya sida ambiyada allah u ahaayeen dad shaqo ku tiirsan xirfadda iyo shaqada gacanta lagu kasbado waa tiir uu islaamka ku dhisan yahay waana waddada lagu gaaro isku filnaansho sharaf iyo xalaal sidaas darteed xirfadleyda maanta waxaa mudan in la ixtiraamo la dhiirigeliyo loona aqoonsado inay yihiin hormuudka nolol maalmeedka iyo horumarka bulshada deeq maalmo ku filnaata in la siiyo qofka waxaa ka sharaf badan sidaba uu sameeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in qofka la tuso wadda uu ku kasban karo quud xalaal ah isagoo aan dawarsan kaalintaas iyo midda diineed ee saaran maamulka wilaayada islaamigaha ee baay isaga oo gudanaya waxa uu maktabka dacwada wilaayadan uu degmada ufurow ka hirgeliyey madarasada taajul karaama oo ay wax ku bartaan dadka xirfadleyda ah dhowaan waxaan booqday xarunta ay wax ku bartaan xirfadleyda ufurow waxaan ku soo arkay dadaal xooggan iyo dadnimo dheeri ah oo bannaanka keenay waxyaabaha ay ku bartaan sida qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث sidoo kale waxaan la sheekaystay qaar ka mid ah xirfadleyda iyagoo ka warbixiyey horumarka halkan iyo nolol ahaan n magagay may larey huseen ciidan yay lare gaar ahaaneed garil in gorde degmada rogon degmada furow dadka kaguraan bardahayo kadiin bardahayo kumadaha maalimiintaanu ilaahay dembij oo dhaaf ilaahay khayr hasii hana guraan bareen hana buraarijiyen una odayalanna may lara isugee kata afarti ishan mise afarti todoba jeerna uraagna gordaan iyo hana galan gobodeen oo waana nu badbaadaana alifo male hanin ku saareen hatana geey khamiisa dhammaayahayna dembijoo lihi dhaafo adunyalay duwdaano adunyaduna diiri waysagna diigninkuren oogsatada islaana dadka oo hamaalinta ah nimanka noo tumaale ah nimanka noo oo maylaraayo dalaaleyta magaalada ah nimanka noo oo maylaraayo oo maylaraayo kobo tolaaw dana gaarileyd intaas aldaana dad oo taas ah hoogsata ah garaabata ah shaqaysata ah ana hoojika noole ana dadkaasi oo saasi oo lahakuusay lahajamacayay miilaniskasheeni anna een may laraisu een madir sacadanana sii jari sacadna walana noo baraay sacadna walana fasahaay sacadii walana baraay een may laraisu lama sacay ee haya haytiya kooyani lamadii saa hoba kooyani walana baraay hatana walana fasahaay hatana shaqaysadaani sacadaasna walana siyaay sacadaasna may laraisu shaqaysaa bahana raay saasi awdiya diintana nii baraay faa'iidii ka gamni hata dadoo masaayidka madiigal kataab akhriya anna gii korna kataabka korre ku fiiriyaani markii un inta kooyani dadkadka ku bahsano may haynay qaab kale ansalaysan ahayn alxamdulilah ilaahay ka mahadsan hata wala baranayhin diinta fahn dad oo ashirshii hormari dad hata walaha buraargiisun hataa kaay wax badanaya malaraayanin wabsami marka an hata hadalahay asharakayma marahaya shucara made an balaawayn alif homalalinku balaawa marka faa'iidilaahi sheeniyo muslimiinta sheent ilaahay ka mahadsan asharkayatmay maraaya قال فعلتها إذا وما أنا من الضالين الحمد لله إلهي كما حسن أرمان ونملكوين إلهي أمرشي إلهي نشاني أبودنا كلكوين مقام إلهي كما حسن مركا مسلمين تاكدوائيان ولينين لكوين sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirul-islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada uu ka wada degmada u furow dadka xirfadlayaasha ah inta badan mashquulkoodaa badan marka markii hore ijibaari bay ahayd waxbarashada maantana sida hadda ay ka muuqato ama ayagu ay qirayaan way la qabsadeen macaankeeda iyo diintii wanaaggeeda ay dhadhamiyeen ahlulxiraf ama asxaabul xirafki waa kuwan wax ku baranayo insha allahu tacaalaa waa madaraso aada u kheyr badan oo degmada mar hore ku soo biirtay idinkana kuwaasaad ku jirtaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idin fudaydiyo tacliintii waxbarashada hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina allah ku shubo diinta barashadeeda juhdiga lankii ku bixiyo qof walba wixii caqligiisa oo u badan yahay ayuu ilaahay ka maradheliyaa ayuu ilaahay dhurkooda siiyaa marka diinta ilaahay subxaana wa tacaala daahiran wa baadilan lafdan wa macnan kuwii u barta allah idinka dhigo insha allahu tacaala dadaalka sii wada tani waa degmada u furow goob kor u qaadaysa waxbarashada iyo xifdinta qur-aanka yar iyo weyn waxay isku ballansadeen inay dusha ka wada xifdiyaan qur-aanka iyo inay ka faa'iidaystaan culumta sharciga ay bixinayaan macallimiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ugu dambayntii askarta ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee galgaduud marwaan maxamed ayaa mar kale siyaanba qaadaya warbixintan qulqulka askarta taa'ibiinta ah waa mid muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta yuunus cali maxamed maxamed maxamuud iyo xasan maxamed waa saddex taa'ib oo lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud kuwaas oo ka mid ahaa maleeshiyaadka isugu yeedha macawisleyda ay ku adeegato kooxda riddada soomaaliya iyagoo ku sugnaa duleedka magaalada ceeldheer ee galgaduuda markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda andalus ayay kaga warbixiyeen kubiiritaankoodii murtadiinta iyo waxyaabihii looga sheekeeyey iyagoo fariimo kala duwan u diray maleeshiyaadka weli ku sugan safka cadowga yuunis cali maxamed waxaan ahay deegaanka waniid deegaanka ka qora deegaanka horta nabada iska ahaaday anuko naba iska joogno aan maalayno aanala yiray baryahan qabsadda ku dagaalgal waa ku dagaalgalnay waana haddaan ilaahaa naga soo aruuray taas waxay naqatay mid nugoodun shay naqatay oodunkumasmaankaa lagu gediye naqatay sabaab waxaa waaye waa laya yidheen qurdi baa yidhi afkay dhulkaana nagala dagaalaya yidheen diyaaradan wadanamagogaa laho casri askeeda aan askan waa ka boqoyahaynaa dhulkan waa ka layahayn anukaan waxaa waaye qurjufka dhigala uga dawlad aad layahaysa marka waxay yidhaheen maxamusen maqle waxay yidhi mahan mahan kada aan aan qabano noo joogo maasha allah shay wanaagsan oo si magac lahaa laygu soo dhaweeyey oo xalay muddo oo hal saac oo habeennimo iyo ilaa saacan sadaraxmisa dhaaf waxaa waaye inaan laysan baaran la qiimo dhin maxaa dhihi lahaay ninki oo haddan biiraayo iyo ninki horay ukumaba ha ka soo noqdaan walaayadaas soo biiranaan dhihi lahaay insha allah maxamed maxamuud yusuf macawis leyda wanen daqaday ahaayeen adin lixda walax ku eeg amba waxula jiraanay ahay anugu hadda kuya lama dhi wanin agagaas haa adiga shan bilood mageela laga cabsaayo anigu hadeer ku imaana wanina agagaadkiisi hataa ayaan midi dambo hadday ila bedelikiisa ilmo dhaxayantii isaga darabsa jiraan anigu markaa labadi dhinac u fiishay oon hadda haddii alla ku idmaa xagta diinta ilaahay u fiishay in haddii alla ku idmaayo aanun dhunnay qalad galnay wax haraar galnay aanu arkay ugana soo naqday ugana in xasan maxamed waxaan ahay aniga nin la maanxaday oo dalkiisa iyo deeqiisa ilaashayay oo beri la ajaraan ahay hadday lay ajaray waxaa gacanta masiibaha qoraya qoobta lay gashay waa fikiray waa maamay haddaan maamay kuma afaadee dib uga maqan meeshaan uga beeray qoriga maalinkii la siiyey ninkaas ibrahim macalimaa la siiyey sabab waa miyaha korna waa laga dira hoosna waa laga dira inda gabadha dagaalada ma siiyey muga isa duburkanta nagala baxay waa lirika qof dhexe muga rag lamaan xadinana mamnu kula fikirkaa lama siin intaasoo sanaa la shaqayhayseen muga dar qadha daba ma la ahayo muhu ila joogi jiray ayay kuma fikirin muga waana lamaan xaday in la arkana maskaxdiisa duu ku noqda anigu tiriga intaana soo gaarsiisan waana ka bax toobadkeenayaashan ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada kuwaasoo qolqolkooda uu ku soo badanayo wilaayaadka islaamiga ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysigaa warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu